dadka ku cusub ganacsiyada ayaa ah kuwa baahi weyn u qaba dhiirigelin dhan walba maadaama mararka qaar laga yaabo inay la kulmaan caqabado kasoo wajaha ganacsiga cusub ee bilaabeen qaar ka mid a dadka ku cusub ganacsiyada ee ku nool degmada dhoobley ayaan weydiiyey dhiirigelinada ay u baahan yihiin dadka ku cusub ganacsiyada magacaygu waa sadaan maxamed axmed runahaantii qofka wuxuu markaa haye uu gacanta ku haya haddii lagu dhiirigeliyo wakhtiyada qaar dadka qaar waxaa jira mataqaana laga yaabo in qofku inuu caday wareejinayo macnaha wax ganacsi aad u hooseeya hadduu shakhsigaasoo hataan u baahnayn uu ka gato oo qofkii cadayga laga gato oo macnaha suuq loo yeelo qofkii wuxuu u yeelanayaa mataqaana niyad buu u yeelanayaa in inuu ganacsigiisa sii wado ta kale qofka haddii lagu dhiirigeliya markasta shaqadu u haya inay fiican tahay oo markasta shaqadu ay dhaanto iska fadhiga iyo shaxaadka ay ka wanaagsantahay hadii qofka loo sheego markasta run ahaantii qofku aad buu yuhami ugu yeelanaya inuu shaqaysto run ahaantii cid kasta looga baahan yahay hay-adda uga baahan yihiin dhiirigeliyaan wixii taakuleen ku taakulayaan dowladda uga baahan yihiin ama canshuur dhimisa ku sameeyaan ama dhan kaleba mataqaanaa si kale ha u dhiirigeliyaan bulshada hantida le ee mataqaanaa shacabka iyo waxaa loo baahan yahay inay mudnaanta siiyaan inaan la dhaafin oon dukaanka weyn gelin la aadin maamada bannaanka iyada la fadhida lafteeda in mudnaanta la siiyo lafteeda wax laga gato bulshada kale culummada cid kasta uga baahan yihiin in dhiirigeliyaan ay shaqaystaan sidoo kale waxaan dhankooda waraystay qaar ka mid ah dadka ganacsiyada ku soo jiray anigoo weydiiyey haddii ay jiraan dhiirigelino ay siiyaan dadka ku cusub ganacsiyada iyo sidoo kale kuwa hadda rajaynaya inay ku soo biiraan suuqyada ganacsi magacayga waxaan dhahaa mahad maxamed qaliib ha dabcan wayna waraystaan dadka waxay dhahan waxaasaan rabaa waxaasaan inaan furta rabaa waxaan kula talin lahaa marka kow waa inay u saxmiyaan ganacsigooda anagana waa u sheegan waxaan ku dhahanaa waxba ha fiirin hebel muxuu furtee maxaa loo baahan samee marka hore aad wax furanayso
axmed maxamed xaashi maxaa nin kii aan aragno waxaan dhahnaa shilinkaad haysato ee maanta aad gacanta ku hayso hore ugu dhaqaaq oo waxaad gacanta ku hayso maanta waxaad ku dhaqaajin karto ku dhaqaaji oo bibita haddaad geli karto haddaad maaragtay aad dhar geli kartaan oo wareejiyaad noqon karto haddii maaragtay aad aad kaba maaragtay meel dhigan karto marka inaad hore u socoto oo ruuxa biniaadanka waxaa fiican inuu kalsooni uu leeyahay laftiisa inuu ka haystaa fiican